dadkan oo iskugu jira kuwo arrimo abaareed iyo nolol xumo darteed uga soo barakacay deegaanadoodii gaar ahaana deegaanada hoostaga deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa wajahaya gaajo iyo cunto la-aan si loo ogaado xaaladaha ay ku sugan yihiin dadkan soo barakacay ayaa waxaa kormeer guud ku tegay halka ay ku sugan yihiin maamulka deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe qaar ka mid a qoysaskan kasoo barakacay deegaanadoodii ee ku sugan deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka waramaya baahiyaha haysta haa anaga waxaan ahay dad soo barakacay kasoo barakacay enshanlow dhagaxow iyo yaaqle iyo intii agaarahooda ah ee waxaan hadda u baahanay waxaan cunno ma haysano hooy ma haysano dharkeena iyo dhuunageena kulli waa kasoo wada tagnay baac oo guri aan ka dhisano xataa ma haysano duufiyaal ah guriga noo fuulo lacal hadda haddoo roob yimaado meelaan galayna meel kaleedna ma laha waxaa muhiim noogu ah in degdeg na lagu soo gaarsiiyo horta bac oo guri aan ka dhisano in degdeg na lagu soo gaarsiiyo haa xilli roobeedaan ku jirnaa waxaan ka codsadaa adduun weynaha iyo hay-adyaalkaba waxaan ka codsayaynaa wax ilaahaa bixiyo dadkan masaakiimanka meeshaan ku soo barakacay gargaar degdege inay helaan gargaar degdege ilaahaa laga helaa inay helaan ayaan u baahannahay madaxweynaha sheekh xasan maxamuud macalaa barakacaayiga tambati meelaan wax aaga keenana ma laha moos quud maaha tabardaraayi keentay sac ma ii soofo warshad ma ii socoto kolley wax siiskan ilaaha iskale waxaan ka codsahaa meel walbo bulshada soomaalida ay ku nooshahay oo mas-uulna oo joogo dadkan gargaar degdega inay helaan waxaan maanta faraha kuweyna waa idinka arkaaya buushashka xawaadlii maanta deggan wax la koobi karaaya maaha aad iyo aad bay u fara badan yihiin muddo waxaan haynaa toban iyo kow maalmood ayuu guddoomiyaha jeebkiisa ka siinaayey quudin yaryar oo tabartiisa ah maanta waxaan filayaa quudintii guddoomiyaha way ka idlaatay waxaa kaloo meeshan jira niman naafa ah oo xagga laga soo qaaday oo baawur lagu soo qaaday gaari ximaar lagu soo qaaday dusha lagu soo qaaday ayagana wayna dul yaalaan waxaa jira niman calool weynaad ku dhacay oo gaajo jiiminkaas oo ku jiray ee halkaa la keenay cirkii waa taagan yaha deertii gu'ii waa diyaar deertii marka de'inkii nousan dhicinna bacna ma haysano waxaan aad iyo aad ugu nuunuucsanaa in lanaga soo gersiiyo cuno ilaaha loo qabaa horta bacyadan iyo marakaneecadan ay dadka cabadii ku tabaalaysiin in lanaga soo gaaro gudoomiyaha arrimaha bulshada deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed cali ayaa hay-adaha ugu baaqay inay si deg deg ah ay wax ugu qabtaan dadkan sida laacajligeeda waxay soo aadeen maxaan ku rahdaa degmada inay soo degaan maadaama ay dadku yihiin dad ka soo jeeda deegaanka saa laacajligeeda xarunta degmada inay soo dhawaadaan way ku qasbanaadeen oo waxay yimaadeen maxaan ku rahdaa xawaaley dadkii runta xaqiiqadii wax badana meesha barakaca labaa isugu kuluntay xabad iyo biyo dadku noloshoodii beerihii lasoo gooyey noloshoodii meel kale hakisa way waayeen sida aad soo aragteen dadku barakaca meesha ay joogaan hooyla'aan maxaan ku rahdaa waxay kaneecada ka kuugsadaa qawowga kuugsadaa nama hayaan kaneecada waxay ka galaanna ma hayaan cuntana ma hayaan sida aad soo aragteen dadku muus iyo babaay iyo magaciisi iyo waxay ku nool yihiin cambe ciriin iyo waxyaabaha noocaas oo la kariyey insha allah intii dadaalkeenna ah karaankeenna ah maxaan ku rahdaa maamulka degmada uu garab istaag uu muujiyey inta kaleeto dhimna allah subxaanahu watacaala waxaan leenahay allah u dhammaystiro qayladhaanta barakacayaashan ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii dambe uu dalka ka da'yey xilli roobaadkii guga